بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد ugu horeynta waxaan u mahadcelin laynaa anoo ku hadlayo codka wasaaradda amniga ciidanka amniga dowladda federaalka soomaaliya geesiyada ah fashiliyey kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano qaraxii la damacsanaaya inay shacabka soomaaliyeed la beegsadaan ilaa waa fashiliyey waxaa fashiliyey ciidanka amniga anoo codka wasaaradda ku hadlayo waxaan leeyahay aadaa u mahadsantihiin shaqadiinna sii labalaawa cadowgan waxaan leeyahay mar walba waxaa noo ballana in saas iyada ah inlii fashiliyo ballankeena wuxuu yahay haddaan nahay ciidanka amniga dowladda federaalka in meel walba a wax geysiin ciidanka inay fashiliyaan u taagan saac inay idinkana fashiliyaan waxaan ii sheegayaa tabartiinna way hoosee u dhacday meel walba aa geshin waa lanaga soo dabagala hadduu ilahay raalli ka noqdo waan inla beegsanayaa shacabka soomaaliya iyo jiritaankiisna diidantihiin idinkana waxaan diidannahay jiritaanka ay jiraan cadowga kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano ciidanka amniga waa u mahadcelinaa see u fashiliyeen dhib aan dhicin khasaaro badan meesha ka dhicin alxamdulilah rabbil caalamiin u mahadcelinaynaa ciidanka amniga u mahadcelinaynaa waxaan leenahay taliyaasha iyo taliya ku-xigeenada iyo dableyda labalaaba cadowga saa u beegsanaysiin fashiliya cadowga dowladnimada iyo shacabka soomaaliyeedna badbaadiya idinkaan inigu jiifaa idinkaan inigu soo jeedaa idinkaan inigu ganacsanaa idinka wax inigu barnayaa jira oo jooga cadowgana fashiliya hadduu ilaahay raalli ka noqdo saasaa noo ballana idinka wariyayaasha ah waa soo iga hor imaateen meesha waa aragtee waxa khasaare inu dhicin ilaah u mahad celinaynaa ha bubuunin cadowga barnaamijkiisa uu taag dareeyey wax uu maanta qaban kara ma jirto ciidankana waxay taagan yihiin meel walba luuq walbana way taagan yihin waxay u taagan yihiin inay shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimada ay badbaadiyaan afhayeena wararka qaar waxay sheegayaan in qaraxan laba qof ay ku dhaawacantay arrintaas maxaa noogu sheegi kartaa
ciidanka fashiliyaa dhaawaca yar soo gaaray shacab wax soo gaara ma jirto ilaahu mahad celinayna ciidankan wax soo gaarana ma qarnayno ayagoo badbaadinaayo shacabka soomaaliyeed dhiiggooda iyagoo badbaadinaayo maalkoodaba waan u mahad celinaa waxaan leenahay dhiiggiinna ku badbaadiya shacabka soomaaliyeed bismillahi raxmaan raxiim abbaaro afartii iyo barkii galabnimo waxaa dhagarqabayaashu ay soo dhigeen gaari saarif ah oo taargadeedu ay tahay ac ayay waxay soo dhigeen meeshaas aad u jeeddaan waxay la beegsadeen oo ay u wadeen inay shacabka ummadda soomaaliyeed ay wax ku yeeleeyaan naftooda iyo maalkooda ay ku dhibaateeyaan nasiib wanaag ciidanka booliiska soomaaliyeed oo kaashanaya oo xog fiican ka helay shacabka soomaaliyeed ayaa helay xogtaas mar allaale markii ay heleen waxay hareereeyeen gaarigii cadowgu uu watay oo uu meesha dhigay ayay hareereeyeen markay hareereeyeen oo ay nafya maalba ay ka nabadgeliyeen oo waddadii la xidhay ayaa gaarigii la qarxiyey cadowga ayaana iska lahaa ilaahay mahaddiis gaarigaas qarxay maantay waxaa wax ku noqday laba shacaba iyo laba askari oo ciidanka booliiska ah oo ciidankii hareereeyey ah waxyeelladu intaas weeye qofna kuma dhiman wax kalena waxba kuma noqon ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaana arrintaas aad maaragtay u dadaalay ilaahay baana la jira shacabkiisay kaashanayaan shacabka iyo ciidanka oo iskaashanayaana wax weyn bay qabanayaan shacabku markii la iskaashado oo uu shacabku dadaalana khasaaraha cadowgu intaasuu noqdaa diyaar bayna u yihiin saacna way u taagan yihiin wayna dadaalayaan waxyeelladuna intaasay ahayd waxa meesha ka dhacayna intaasay ahaayeen aad baa u mahadsantihiin walaal waa mahadsantihiin waad u jeeddaan sida loo dadaalayo waddadan waxaa ciidanka booliiska taliyaha ciidanka booliisku u amray in askarta ugu firfircoon askarta ugu dadaalka badan askar fara badan jidkan lagu safo waa u jeeddaan taraafikada taagan ciidanka taagan waa la dadaalay laakiin dadaalku ma ahan in waddada oo dhan ha la xidhan la yidhi waddada oo dhan lama xidhin waddadu way furan tahay inta dadaal lagu bixiyey iyo inta juhdi lagu bixiyena waad u jeeddaan dowladda dhanina waxay maaragtay aad u fiirinaysaa waddadan weeye waana la dadaalaa intii tamara ciidankuna ka sac waana dhimanayaan waana ku dhaawacmayaana waad u jeeddaan ciidanka iyo shacabku markii ay iskaashadaanna khasaarada intaan iyo wax ka sii hooseeya ay ka dhigi karaan haddii ilaahaydna gaariga cadowgaa qarxiyey cadowguna dee inteedaanu noo egyahay soomaalina weeye marka aadaa u mahadsantihiin